gudoomiyaha kooxda xiddigaha geeska xasan saleebaan dhuxul laab saalax oo v o a la hadlay ayaa sheegay in xadhigga xubnahani ay koox ahaan ka xun yihiin islamarkaasna wuxuu ku tilmaamay xadhigooda mid aan sharciga waafaqsanayn laab salax waxa uu tilmaamay in xubnahan xidhani aanay ahayn shaqaale dowladeed kooxda xidigaha geesku afartan qof weyaan horena waanu sheegay qof ka mid ahi kama mushaar qaato dowladda shaqaale dowladoodu yihiin ma jirto ilaa imikana waxay wasaaradda warfaafinta laleeyahay waad ka tirsantiin u aamusan tahay ma garanayo waxay uga hadashaa arrimaha gudaha shaqaalaha oon shaqaalaba maxaheede aan ogeyn na taasina waa qalab maraan weydiiyey waxaa ka jira in xubnaha kooxdan xidhan ay qaarkood ka tirsan yihiin ciidanka asluubta oo ay yihiin ciidan ka mushaar qaata dowladda waxaa guddoomiyaha kooxda xidiguhu ku jawaabay xidigaha geeskuba may aas aasmin markii la ruqseeyey nimaman b k baa ka tirsanaa cire iyo cabdiraxmaan odaya iminka afar sannadood ruqsadaasi jananka booliiska waa la weydiin karaa midda kale dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka boqol iyo hal wuxuu qeexayaa waxyaabaha qaranku uu yaqaano dembiga muqdisho in la tagaa kuma jirto waxay ku xidhan yihin saldhigga dhexe magaalada hargeysa lama ogola lama booqan kara xitaa cuntadii baa la diiday qofku waa xaq buu leeyahay in la booqdo madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo iyo kusimaha madaxweynaha cabdiraxmaan saylici anoo ixtiraam fara badan oo haya iyagay taladu ka godaa geesta kale musharax madaxweynaha xisbiga ucid jamaal cali xuseen ayaa xadhigga xubnaha fanaaniinta ee xiddigaha geeska ku tilmaamay mid lagu degdegay oo aan sharciga loo marin waxaanu sheegay socdaalka kooxda fanaaniinta ay ku tegeen muqdisho uu jiideeyey heshiis ay dowladda somalilan dalka turkiga kula saxeexatay dowladda soomaaliya kaas oo jiideynayay isu socodka shacabka ee labada dhinac midda kaleeto waxaa jira qodob kamida qodobadii heshiisyadii turkiga lagu soo gaadhay somalilan iyo somalilan wadahadaladii ay gaadheen ayaaba caddaynayay isu socodka bulshada oo dowladda laftirkeedaaba soo saxeexdayba isu socodka bulshada marka dee dowladda inay waxna la saxeexato oo dee go-aan lasoo gaadho haddana la yidhaahdo dadkii baa lakala qoqobaya waa yaro dhibaato siyaasiyiinta waanu garanay oo dee siyaasiyiintu haddii iyagu waa case gooniya laakiin abwaaniinta iyo dadka fanka ku jira iyo ganacsatadu de xor bay u yihiin dhaqdhaqaaqooda dhinaca kale jamaal cali xuseen waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladdu siyaasad cad ka soo saarto isu socodka labada dhinac islamarkaana sharci aan isbedbedelin laga sameeyo horta waxaan in dowladda balosi ka soo saarta weeyaan dowladda iyadaa soomaaliya la hadasha siyaasiyiintuna runtii siyaasiyiin fara badan oo madaxda soomaaliya la hadlaaba wey jiraan cid xidhaana ma jirto de markaa waxan waxaan standard sharciya laga soo saaro weeyaan oo la yidhaahdo maxay ahayday sharcigaasa lagu dhaqmayaa oo somalilan sharcigaasa ku dhaqmaysa laakiin marna la yidhahdo dadka socodku waa okay oo ay turkiga ku soo saxeexaan oo dadku way isu tegi karayaan marna la yidhaahdo waa waa waa waa waa la xidhaya de waxaan u arkaa anigu arrin aan wanaagsanayn qadiyadda somalilan oo wanaagsan somalilan ayaan laga dhiga beed oo yaryar oo burburaya oo kaleeto in laga dhiga maaha geesta kale xukuumadda somalilan oo aanu la xidhiidhna ayaanay noo suurtogelin in aanu dhinacooda ka helno wax war ah oo arrintani la xidhiidha afar ka mid a xubnaha fanaaniinta xiddigaha geeska ayaa shalay lagu xidhay hargeysa kadib markii ay kasoo kaxitimeen magaalada muqdisho oo ciiddii ay ku qabteen bandhig faneed kuwaas oo ilaa iminka ku xidhan magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa